somalilan shirkado iyagu adeegyada ka shaqeeya internetka iyo teknolojiyada casriga ayaa waxa ay kusoo bandhigeen carwada teknolojiyada somalilan maalintii shalay aheed ka furantay magaalada boorame ee gobolka owdal haddaba wariyaha v o eda ee halkaasi ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan kasoo diray waana haashim sheekh cumar goode
shirkadaha ganacsiga ee kala duwan ee ka shaqeeya somalilan ayaa ku soo bandhigay habka ganacsigooda uu ugu shaqeeyo adeegyada internetka iyo teknolojiga bandhigga carwada teknolojiga ah ee maalintii shalay laga daafuray magaalada boorame ee gobolka awdal shirkadahaasi waxaa ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya isku socodka gaadiidka ee gobolada somalilan iyo adeegyada kale ee gurista alaabaha shirkadahaasi oo ku bilaabay shaqadooda nidaamyadii hore ee ganacsiga ee dhanka gaadiidka ee ka shaqayn jiray dalka haddase u gudbay nidaamka adeegsiga ablicathonada casriga ah ee qofku uu ka dalban karo isagoo jooga hoygiisa magacaygu waa cabdiqani nuur maxamed waxaan ahay xidmadaha xidhiirka dadweynaha ee shirkadda sahal transport and logistics ee shirkadda sahal transport and logistics waa shirkad sida caadiga transportation ah waa shirkad markii ugu horreysay ku bilowday si maniwala in dadka loo diiwaangeliyo iminka waxaanu la jaan qaadnay technologiga casriga ee waxa weeyaan caalamka ayaanu la jaan qaadnay waxaanu samaynaa adeegyada shirkadda oo dhan adeegyadeeda technology based baanu ka dhignay adeega baska hab online ah lagu goostaa oo macmiil walba isagoo gurigiisa joogo hab online ku soo goostaa susiidka qabsadaa oo halkaan ka research garaynaa adeega taxiga oo application qof walba kala soo dego app store-ka at the same time uu halkaa ka dalbado taxiga ugu dhow si on time ana uu taxi ugu yimaado sidoo kale waxaa jirta adeega courierka oo parceliska alaabaha fududa oo iyagana si hab online ah aan u geyno amba technology based ay u tahay oo macmiilka marka loo diro iyo marka uu leenay loo geeyo meeshii doonayaba senderkii receiverkuba ay la soconayaan alaabaha halkay marayaan trackingkii baanu leenahay adeega waxaa jira iyaguna kaargooga oo alaabihii waa weynaayay iyaguna oo iyaguna technology based ah oo technologyga leenay ku salaysan at the same time dadka kaargooga alaabaha waaweyn markaan ka qaadano alaabta wuu soo dalbanayaa si wuxuu soo dalbanayaa system buu ka soo dalbanayaa dabadeed dabadeedna markaa halkaasaanu alaabta ugu tagaynaa meeshii uu doonay baan u deliver garaynaa last mile delivery baan u samaynanaa adeega courierkaa jira isaguna oo mootooyinka ah adeegaa mootooyinka iyaguna waa technology based weeyaan iyaguna marka maanta sahal afarta shanta adeegay kaga qayb gelaysaba shanta waa technology based aad baan ugu faraxsanay inaanu shirkadii waaweynaa technologyga developersi aanu qayb ka nahay maanta shirkii loo qabanayay sidoo kale shirkadaha isgaarsiinta ee bixiya adeegyada kala duwan ee internetka oo muddooyinkan dambe mid waliba uu soo bandhigi jiray waxyaabaha cusub ee ay u soo kordhinayaan shacabka ayaa iyaguna qayb ka ahaa bandhigga carwada technolojiga ee lagu qabtay magaalada boorama iyo weye haashim aad baad mahadsantihiin magacaygu waa cabdiqani cali xasan waxaan kasoo qayb falnay carwadii afraad ee i c t-ga somalilan dahabshiil group ahaan saddex shirkadood oo kale ah shirkadii fiberka ee blucom dahabshiil group oo bank iyo money transferkia iyo somtel waxyaabahan kusoo bandhignay markaan ka hadlo qaybta blucom waxa weeyaan waa waa fiber on airkii kaasi oo hawada loo marinayo fiberkii maadaama adduunyadu ay u baahan tahay internet xawaalo sare leh oo iminkana wadankiina aan keenay shirkadda blucom ta labaadee kale shirkadda somtel waxyaabaha kaga qaybgalso waxaa ka mid a four g bus oo kii ugu dambeeyey ah iyadoo sanadka soo socotana samayn doonta fifjiga iyo easim currency oo ay samaynayso sidoo kalena waxay dadka ugu bashaaraynaysaa inay afar iyo toban kun oo hadiido shirkadu bixin doonto investmentkii dadka ay u samayn doonto maadaama abaara iyo ay jiraan oo suuqii weynaa waaxeena uu ku yimiday dab qabsaday iyadana waxay samaynaysaa inay dadka kusoo celiso lacag investmentkiya oo ka bilaabmaysa kun iyo shan boqol ilaa labaatan kun oo dollar oo la siin doono labaiyo afartan kun labaiyo afartan qof taasi oo lagu dhiirigelinayo adeegyo kale oo kala duwan shirkadda dahabshiil group banka waxay kaga qayb geli doonaan adeegyadii ugu dambeeyey kaasi oo akwnadooda oo ay qofku uu ka maamuli doono mobilkiisa oo applicationada iyo dhaatooyinka ugu dambeeye uu kaga soo dejisan karo isagoona u baahnayn inuu tago ama xarimihii banka uu tago taasi oan muddo dhowna soo wadno in qof kasta oo macmiil dhowla ah oo applicationada isticmaalaya inuu si fudud ku heli doono maalgelin isagoo shuruudahayna la waafajinayo gurigiisana jooga i c t-ga wuxuu fududaynayaa in dadkii iyo macaamiishii adeegyadii laisku sii dhoweeyo magacaygu waa mukhtaar xuseen xasan waxaanan ahay madaxa suuqgeynta ee gobolka awdal ee shirkadda telesom runtii maanta waxaa ka qabsoomay udheel kastow ee magaalada buurama carwo shirkadaha teknolojiyaddu ay ku soo bandhigayeen adeegyada bulshada ay u hayaan runtii anagoo ka anagoo aad ugu faraxsan oo ah shirkadda Telsom waxaan ku soo bandhignay adeegyo dhowr ah oo kala duwan oo kamid yahay adeega waafi oo runtii qurbo joog badan oo wadanka ka maqan aad ay ugu mahadiyeen adeegyada kale waxa adeeg sidoo kale waxa kamid ah adeega ila soco oo runtii lagu maamulo gaadhiga goobtuu marayo spiidkiisa shidaalkiisa iyo xaaladaha gaadhigu ku sugan yahay waxaa kaloo isaguna kamid ah adeegyadaan ku soo bandhignay adeeg ah school management system ama aan ugu talagalnay lagu maamulo goobaha waxbarashada hadday tahay jaamacadaha hadday tahay secondariga hadday tahay primariga hadday tahay kejiyada waana runtii adeeg aad iyo aad ay usoo dhoweeyeen dhammaan bahda waxbarashadu guud ahaan runtii waxaa aad iyo aad farxad noogu ahayd inaynu ka soo qayb galno shirkan oo ah kiisii afraad horumarka dhinaca technologiga iyo adeegsiga internetka ayaa dhalinyaro badan oo iyagu wax ka barta jaamacadaha iyo maxadiyada kale ee lagu barto aqoonta kombiyuutarka ayaa iyagu inta badan ka faa'iidaystay adeegsiga internetka ee shirkadahaasi ay gadaan inkastoo ay yar yihiin qaybaha kale ee shirkadaha ganacsiga dhexe ka adeegsadaan isticmaalka internetka haashim sheekh cumar good v o a boorama